waxaa somalilan ka soconaya tirinta codadkii doorashadii dhacday koob iyo soddonkii bishii mey ee aanu kasoo gudubnay dhinaca degmada saylac ee gobolka awdal ayaa xubin ka tirsan guddiga doorashada uu sheegay in isaga iyo xubno kale laga saaray goobtii lagu tirinayay codadka degmadaas warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa boorama ka soo diray wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good mid ka mid a xubnaha komishanka doorashooyinka ee degmada saylac ee gobolka awdal ayaa u sheegay idaacadda v o a in isaga iyo laba xubnood oo ah tiriyayaasha codadka sanduuqyada codbixinta ee degmada laga saaray xaruntii tirinta codadka ee degmada saylac ee gobolka awdal
anigu waxaa ahay xubin hubiya xubinta hubiyahaan ka ahay magacayguna waxa weeye cabdiraxmaan daahir ducaale nuur aniga iyo labadii tiriyaba waxaa toolo sanduuqii ugu horreeyey markaan sidaa u tirinay ayaa inankii dhaasada uu yidhi shaqo kuma lihina ka baxa meesha deeto waxaanu ku nidhi war annaga saxiix ayagani hadhow tool miyaanan loo baahnayn fool faylka faylka aad haysana tus waa lana diiday imiimo ogi buuli annaga naguma jirtaan guddoomiyihii annaga na masalayey iyo xooqayihii iyo guddoomiye ku-xigeenkii intuba way la raaceen inaan ka baxno meesha imse xubnood baa laydinkaga saaray markaa meesha saddex xubnood baa lanaga saaray lix xubnood baan nahay meesha waxa ku hadhaya buu yidhi guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka iyo xoghayaha bes iyo saddexdaa xisib ee tiriyaha iyo hubiyaha iyo labada tiriye maraan weydiiyey in komishankii gobolku xaliyey khilaafka yimid iyo sanduuqyada aanay goobjoog u ahayn ee lasii tiriyey iyo inay ansax noqonayaan in xisbiga tirada loogu daro ayuu ku jawaabay cabdiraxmaan oo ah xubinta laga saaray goobtii tirinta codadka ee degmada saylac
iminka waan ku noqonay iminka saacaddan kula hadlayo waan taaganahay wixii dambe soo kordha waan idii sheegi doonaa waxaan isku haynaa iminka sanaaduuqdii intaan ka maqlay la tiriyey ayaanu isku haynaa in dib loogu soo celiyo oon eegno oon hubino maadaama shaqadii dee laegnada ay tahan hubiyadee tiina way diidan yihiin laakiinse waxay ku dambayso waan idiisoo sheegi waxa weeye in sideeda konton bay degmadu ay ka koobnayd sanaaduuqda dhamaan loogu talagalay labaatan ayaa ka maqan waxa ku hadhay sideed iyo soddon ayay sii tiriyeen bisleeda oo saxeexan mooyaane sanaaduuqdani lama wareejiyin awalba saasay hayno saxeexa iyaga door hore wacday saxeexa ay ka tegeen loogu tirin karaa dee codadkaasi cod lagu kalsooya maaha waa warqada faylka iyaga waxa ku qoran lixdeedii magac oo ansixiyey waxaanoo saxiix iyo saxiix ayagii waxaan weydiiyey maxay tahay sababta ay saxeexa u diideen maadaama komishinkii ka sarreeyey ee degmadu goobjoog u ahaayeen sanaadiiqda la tiriyey iyo in goobta ay ku sugnaayeen xubnihii wakiilada saddexda xisbi ee tartanka doorashada galay
waa sax waa runtaa walaal adigaa ku taagan saxeex maanaan diidin anagu hadda mi goobtii la saxeexayay weli waxaa socotay tirintii saxeexu wuxuu imaadaa marka tirada la dhameeyo ee dhaafada la geliyo ayuu saxeexu dhacay sanaaduqda la rarayo la geynayo gobolkii awdal ee degmada laga rarayo marka taana maanaan gaadhin de waxaanaan gaadhin inaan kasii warano ma qurfadna maalaan diidneen anagu haddii de madaxdayada xataa sare ay odhan lahayd ku dhaqmaa arrintaas oo sidaas ka maqnaada waanu ka maqnaan lahayn oo waana saxeexi lahayn maalinta loo baahdo saddex min halba min qof baa u jooga xalay toole sanduuq markii la siiyey ayaa laga tegey maanta ayaa dib loogu noqday saasay dib ugu noqdeen intii kale saasa ayay siiyeen toddoba sodonkii kale
dhanka kale waxaa isaguna jawaab ka bixiyey cabashada xubnaha komishanka ee degmada saylac ee laga saaray goobta tirinta codadku ka socdeen gudoomiyaha komishanka doorashooyinka ee gobolka awdal faarax ismaaciil sidci waxa weeyaan komishinku wuxuu ka kooban yahay degmada saylac lix xubnood ka kooban yahay markaa waxay soo gaadhay tiriyi laba tiriye iyo hubiyihii in laga saaray markaa goobta laga saaray isla markiiba waan xalilay gudoomiya degmada ee komishankaa la hadlay dabeetana waan xalilay hawshiina way ku jiraan hawshiina way socotaa laakiin ma aha xisbiga xisbiga haddana cabashuu noo keenay marka nin tiriye ahaabaa meesha loo diiday weli tiradiina ma ay gaarin waa caawa bilaamaysaa komishanka sare igala soo hadlay waan dhamayn hawshaana waan xalilay way dhamaystiran nin dhaasada gelinaya oo meesha tegey ayaa nimankan iga saaray yidhi ayay leeyihiin daata in teligu wuxuu degmadu uu u yeedhiyo ee tira ah uu geliyo dhaatada ee uu arkayo saddexda xisbi wakiiladooduna waa goobjoogjoogayaal wayna arkayaan waxa dhaatada la gelinayo wax laysla wada waafaqsan yahay oo raalli ay ka wada yihiin oo aad loo wada axadhayn baa la gelinayaa dhaatada wax kale lama gelinaya awoodna uma laha isagu inuu dad muxuuna saaro marka ciidankan wuu u adeegsanaya maxay tahay commissionka amase mas-uuliyiin laleeyahay waa wasiiro oo meesha jooga wasiirada gobolkasta way joogaan wasiirada way joogaan waa laii sheegay laakiin annaga wax kala geliya naguma yeelan karaan wasiiradu de waxay ka kooban yihiin xisbigay ka kooban yihiin oo xisbiga xisbi xaakimay ka tirsan yihiin marka ma faragelin karaan mana ogolin sharciga nama dhigayo in muxuu ahaaye dowladdu ay farageliso waxa halkaa ka socda cabashooyinkaa durba soo yeedhayaa sow kalsooni darro kuma ridayso doorashadii shalay ay dadku u dareereen codadkoodii in la musuqmaasuqo gobolka cawdna wax musuqmaasuqi kama jiro waa kolley de way iska jiri karaan dadka cawdaa way jiri karaan oo horta cabasha ma jiri waayi karayso oo qofku wuxuu doonayo markuu de wuxuu iskriinka ka waayo wuxuu odhan karaa cabashada wuxuu odhan karaa wax badan oo cabashooyin badan oo aan la hubinno way jiraan oo qofku ku cawdo waxaana marka dambe haddana waxay noqotaa un sidii loogu talagalay unbay noqotaa laakiin wax musuq maasuqa iyo wax lagu shubtay ilaa iyo hadda guddoomiye gobolkaanahay ma ogi sidoo kale xalay goor dambe ayay ka bilaabantay degmada boorama tirintii sanaadiiqda codadka kadib markii loo hakiyey xubnaha xisbiyada sida ay ii sheegeen howlwadeenna komishanka ah oo ku sugan goobta loogu talagalay in lagu tiriyo codadka sanaadiiqda degmada boorama haashim sheekh cumar good v o a boorama